magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa lagu qabtay munaasabad lagu shaacinayay iskaashiga cusub ee u dhexeeya shirkadaha biyaha ee caafi iyo dayax munaasabada oo ka dhacday xarunta warshada biyaha caafi ee magaalada kismaayo ayaa waxaa kasoo qeybgalay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland xubno ka socda rugta ganacsiga jubbaland iyo qeybaha kala duwan ee bulshada deegaanka iskaashigani ayaa lagu sheegay inuu yahay mid lagu xoojinayo adeegyada biyaha ee magaalada kismaayo iyadoo laysku darayo khibradaha labada shirkadood si loo daboolo baahiyaha biyaha nadiifta ah ee bulshada shirkada caafi oo la aasaasay sanadkii kun sagaal boqol sagaal iyo sagaashankii ayaa horey ugu howlgelaysay kismaayo tan iyo sanadkii labada kun iyo afar iyo tobankii ugu horeyn qaar ka mid ah martidii iyo mas-uuliyiintii kasoo qeyb galay munaasabada ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay midowda labada shirkadood waxaan ku boorinayaa shirkado badan inay noo imaadaan biyaha dadkeennu waa ogtihiin xilliga lagu jiro dhaqaalo ma haystaan inay micnaha haddii shirkado badan yimaadaan oo la tortamo oo matooro badan la sameeyo waxaa garan kartaa qiimo hoos u dhacaa imaanaya waan soo dhawaynaynaa shirkadan laba gacmood oo isdhaafayaa la rabay inaad meesha ku sawirtaan kuwo kalena inay kusoo biiraan baan yaan rajaynaynaa sida loo sheegay waa loo baahanya biyaa loo baahanya biyo la-aan waxba ma soconayaan weliba biyo macaan baan u baahanaa soo saas maaha xoogaa cuncuna jira mi ah biyo macaan baa loo baahanya ugu dambeyntiina waxaa munaasabada soo xiray wasiirka wasaaradda biyaha jubbaland axmed xuseen baraki wuxuuna shirkadahan ku bogaadiyey midoogooda dadka rabitaankoodu iyo sida la rabo in labadan shirkadood midoogoodu looga wada qeyb qaato marka aniga farxad weyn bay ii tahay sharaf bayna ii tahay inaan arko maanta laba shirkadood oo iyaga iskood intay bannaanka isku soo arkeen soo wada hadlay heshiis gaaray midowna sameeyey magac cusubna la baxay annaga waxaan hadda gacanta ku haynaa oo aan daaragti garaynaynaa in sidan oo kaleeta ay meelo badan ka dhacaan marka fikirkan waa fikir fiican waana meesha loo socdo weeye soomaaliya adduunka dadka soo maray intiisa badan shirkaduhu way midoobaan maamulkana inta badan ruux baa gacanta loogu dhiibaa dalkan soddon sano oo dowlad la-aanu soo maray waxaa samaysmay marka ganacsato fara badan oo isxilqaan sameeyey oo iyaga dhaqaalahooda geliyey biyaha iyaga dhaqaalahooda geliyey korontada maanta suurogeliyey in soomaaliya ay biyana haysato korontana haysato laakiin way iska garab samaysmeen marka waxaa la joogaa waktigii la dhihi lahaa war khasaaraha annagana aan yarayno dadko dhowrooda dhiig baxayaane intaan midowno aan dadkana qarashkii u yarayna laga qaadayay biyaha iyo korontadu labaduba marka waa fikir saxa waa fikir saliima dowladdu way taageersan tahay wayna soo dhaweyneysaa waa mid weeye